إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد ايها المسلمون عباد الله اتقوا الله ربكم واستقيموا على ما شرع لكم من الصراط المستقيم وما دعاكم اليه نبيكم صلى الله عليه وسلم من الدين القويم ايها المسلمون عباad الlah waxaynu ka hadalnay khudbad hore kufaartu asaaliibta ay kula dagaalamaan diinta islaamka ay u maraan gaalaysiinta dadka muslimiinta ah inay ka mid tahay mabda'a la yidhaahdo tawxiid اladyaan aw الtaqribu bayna اladyaan aw اliikhaa bayna ahli اladyaan الsamaawiya in diimaha la mideeyo la ysu soo dhoweeyo la yska ilaaliyo u kala tacasubka iyo u kala hiilinta in lagu baaqo in la walaaleeyo dadka haysta diimaha ilaahay subxaana wa tacaala kutub uu usoo dejiyey dhab ahaan waxay daraaseeyeen ay og yihiin arrinta noocaasa qofka muslimka ee yeela ee caqiide ka dhigta inuu ka baxayo diinta islaamka hadafkooduna waa intaa in qofkii muslimka ahaa diinta ay ka saaraan waynu sharaxnay mabda'a noocaasa iyo ujeeddada laga leeyahay waxa inoo harhsanaa waa maxay mowqifka kala gudboon qofka muslimka ahi aragtida noocaasa baaqa iyo dacwadda inuu ka istaago maxaase ay tahay inuu ku waajaho mowqifka saxdi wuxuu yahay marka koowaad qofka muslimka ahi inuu aamino caqiidaa u noqoto ana shariicata alislaam hiya khaatimatu sharaa'ic diinta islaamka ilaahay nebi maxamed kusoo dejiyey inay tahay ta ilaahay uu ku gebagabeeye uu ku khatimay sharaa'icdii iyo diimihii ka horreeyey oo dhan sida ilaahay u ihi markuu sifeynayey nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam maa kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin nebi maxamed aabba uma aha raggiina aada ugu abtirinaysaan mid ka mid a laakiin waa rasuulkii ilaahay waana kii ilaahay uu ku khatimay nebiyada oo dhan falaa nebiya bacdah walaa shariicata bacda shariicatihi nebi ka dambeeyaa ma jiro shareeco shareecadiisa ka daba imanaysaana ma jirto waa inuu aamino qofka muslimka ahi ana shariicata alislaam naasikha likulli shariicati qablaha in ilaahay uu ku nasakho meesha uu kaga saaray shareeco kastooo ka horreysay kitaab kastaoo ilaahay uu soo dejiyey qabla alqur'aan inuu ilaahay ku nasakhay oo axkaamtii iyo caqaa'idkii iyo wixii kutubta hore ku qoraa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka waxaa ku qoran uu ku suuliyey caqiidada noocaasa waxaa ka dhalanaysa inuu aamino qofka muslimka ahi annahu laa yajuusu libasharin min afraadi alkhalaa'iq an yatacabada lilahi bidiinin gayri lislaam inaanay u bannaanayn qof ka mida dadka ilaahay u uumay inuu ilaahay ku caabudo oo diin uu uga dhigto diinta islaamka diin aan ahayn kama qaala allahu subxaanah waman yabtagi gayra lislaami diina falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofka islaamka mid aan ahayn diin ka dhigta ama mid hore u haystay ha noqdo ama mid ka daba tegay laga aqbali maayo ilaahay ka yeeli maayo aakhirana wuxuu ka mid noqonayaa kuwa khasaaroobay wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin caqiidada noocaasa qofka laga waayo laysa bimuslim ma aha qof muslima liannahu mukadibun lilqur'an wa lilaxaadiidi alnabawiyati almutawaatira waa mid beeniyey qur'aanka iyo axaadiida tirada badan ee nabigeena moxamed caleyhi salaatu wasalaam laga soo wariyey arrinka labaad wuxuu yahay ayuha almuslimuun yajibu cala almuslimiin alictiqaadu biannahum cala alxaqi waxdahum waxa waajib ku ah muslimiinta oo dhan qof wala muslima inay aaminaan inay iyagu xaqii haystaan oo diinta qura ee xaq ah ay tahay diin lislaam oo mid xaqnimada ku labaysa aanay jirin mid xaqnimada la wadaagtaana maanta aanay jirin waayo almuslimuuna waxdahum hum aladiina cala alislaam aladii radia allahu radiyahu allahu diina lilbashariya muslimiintu iyagaa kelidood haysta islaamka islaamka ilaahay uu sheegay inuu isaga oo qura diin ahaan raalli ugaga noqday khalaa'iqdiisa kama qaala rabbuna subxaanah alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina hada khabaru llahi subxaana wa tacaala waa kaa warkii ilaahay islaamkan diin raalli idinka noqday ilaahay intuu islaamka soo dejiyey dabadeed diin kale in lagu caabudo oo diin laga dhigto raalli kama aha ilaahay mana ogola waana arrin ilaahay subxana wa tacaala ka cadhaysiinaysa islaamka oo kitaabkiisoo qur-aankii uu yahay kitaabka u dambeeyey kutubtii oo dhan ee nasakhe ilaahay uhi wamuhayminan calayh rasuulkiisuna uu yahay rasuulka uu ku khatimay ilaahay rusushii ambiyadii oo dhan islaamkaa shariica ilaahiya samaawiya maxfuuda khaatima ljamiici sharaa'ic khaalida ilaa yowmi alqiyaama shariico xagga ilaahay ka timi oo maxfuudaa ilaa shan cidna aanay gacan gashan karin oo aanay wax ku dari karin waxna ka bedeli karin sida lagu sameeyey diimaha kale kama qaala rabbuna subxaanah inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu la xaafiduun islaamka oo ah shareeco nasakday sharaaicdii ka horreysay oo dhan islaamka oo ah shariica khaalida oo jiraysa oo shaqaynaysa ilaa yowmi alqiyaama falan tazaala taa'ifatu min hadihi اlumma cala alxaqi daahiriin xataa yaatiyahum amru اllahi wahum cala dalik islaamka oo ah diin ka maran min alnxiraaf aladii asaaba atbaaca sharaa'ici saabiqa lumitaanka iyo maran marin habowga iyo asqowga ku dhacay diimaha hore dadkii haystay islaamka oo ah diin ilaahay ka badbaadiyey min altaxriif aladi dakhala fi ltowraati walinjiil taxriifka leexinta iyo bedelista iyo kordhinta iyo ziyaadada towraad iyo injiil labadaba gashay haddaanu qofku aaminin islaamku inuu kelidii xaq xaq yahay wax kastaoo kaloo ilaahay diin looga dhigto oo diin lagu sheegaana inuu baatil yahay fa hada ayda laysa bimuslim kaasi ma aha muslim wain shahida anahu laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llah arrinka saddexaad yaa cibaad allah waxaa waajib ku ah qof kasta oo muslima an yactaqid anahu yajibu calى jamiici ahli اlard min alkitaabiyiina wagayrihim addukuulu fi lislaam waxaa waajib ku ah qof kastaoo muslimi inuu ictiqaad u aamino diinu ka dhigto inay waajib ku tahay dadka dhulka dushiisa jooga o dhan hadday tahay kuwa ahlulkitaabka yuhuud iyo nasaara iyo hadday tahay kuwa kaleba inay soo galaan diinta islaamka wa anahum laa yajuusu lahum albaqaau cala asharaa'ic almansuukha waalkutub almuxarafa iyo inaanay u bannaanayn inay kusii baaqi ahaadaan sii haysashada sharaa'icdaa ilaahay u nasakhaa allihii soo dejiyay uhi ka guura oo islaamka uga wareega iyo kutubta iyaguba ay og yihiin inay ku ciyaareen oo ay tabdiil iyo taxriif fara badan ay ku sameeyeen iyagaanay u bannaan inay baaqi ku ahaadaan waajibay ku tahay inay islaamka soo galaan maxaad u malaynaysaa inuu qof kale uu iyaga ka daba galo ama islaamkiiba intuu ka guuro idhaa taasaanu guuraya kayfa yajuusu dalik waxaa taa daliil inoogu filan inaanay u bannaanayn yuhuud iyo nasaari inay towraad iyo injiil sii haystaan oo waajib ay ku tahay inay islaamaan xadiidu cabd llaahi bni cabaas aladii rawaahu lbukhaariyu wa muslim ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam bacatha mucaada ilى اlyaman faqaala lahu inaka taأti qowma ahla kitaab falyakun awala ma tadcuuhm ilayh shahaadatu an laa ilaaha ila allah fii riwaaya ila an yuwaxidu llah fainhum ajaabuuka lidalik faaclimhum ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaat fi اlyowmi wاlleyla fainhum ajaabuuka lidalik faaclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaaihim turaddu calaa fuqaraa'ihim mucaad buu rasuulku diray madiinuu ka diraya wuu la sii dardaarmaya yaman buu u diraya waa caalim ka mida culimadii saxaabada wuxuu leeyay waxaad yaman ugu tegi doontaa dad ahlulkitaaba man hum ahlulkitaab waa kuwa haysta towraad ama injiil labadaasunbaa ahlulkitaab la idhahdaa u yeedh iyagaa loo yeedhaya hadday bannaan tahay inay diintooda iska sii haystaan falimaada yamuru nabiyu mucaada an yadcuwahum ila lislaam muxuu rasuulku u amrayaa mucaad inuu islaamka ugu yeedho waxa horreeya ad ugu yeedha ha noqdo tawxiidka shahaadateynka kala hadhi maayaane hadday yeelaan shantan salaadood ee diinta islaamka ku xusan ee habeen iyo maalin kasta la tukanayo u sheeg hadday yeelaan waxaad u sheegtaa ilaahay inuu sako ku faral yeelay xoolahooda oo kamaal sako goysa haysta laga qaadayo oo la siinaya ka faqiirka ah fahada daliil ya cibaad allah waadix wa bayin calى anahu laa yajuuzu lahum albaqaau calى اlyahuudiyati wاlnasraaniya siday ugu baaqi noqon karaan iyadoo kufriya gaalnimo ah inuu qofku yahuudi ahaado ama nasraani bacda an bacatha allahu muxamada waanzla اlqur'an waa kufru sidaynu sheegi doono inuu yahuudi ama nasraani sii ahaado qofku intuu ilaahay soo diray nebi maxamed ee qur-aanka uu soo dejiyey waa kufri walaa yardaa licibaadihi lkufr ilaahay addoomihiisa gaalnimo raalli ugama noqdo arrinka afraad wuxuu yahay yaa cibaad allah waxa waajib ku ah dadka muslimiinta ah diintaa xaqa ee haystaan inay gaadhsiiyaan gaal kaste yuhuudi kaste iyo nasraani kasta inay ugu yeedhaan ilal islaam oo aanay joojin yeedhmada noocaasa ilaa ay islaamayaan sidaa uu sameeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku amray dadka muslimiinta ah qul yaa ahla اlkitaabi tacaalow ilى kalimati sawaءi baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila اllaha walaa nushrika bihi shayئa walaa ytakida bacduna bacضa arbaaba min duuni اllah fain tawallow faquluu ishhaduu bianna muslimuun waxaad tidhaa ahlulkitaabow yuhuudey nasaaray kaalaya yeedhmadeeda ajiiba u kaalaya kalimat tawxiid kalimat alislaam ilaahoo qura inaynu caabudno oo saliibka iyo mucatabka iyo waxaad ilaahay u shariik yeelaysaan aad ka timaadaan inaan barhkeen barhka kale rabbi ka dhigana ilaahoo quri rabbi inoo ahaado u kaalaya ila rabbiyay iska dhigteen barhkooda barha kalu rabbi ka dhigta waxay u xalaaleeyaan wadaadadoodu ayaa xalaal u ah waxay ka xaaraantimeeyaan baana xaaraan ka ah taana macnaheedu waxa weya inay rabbi ay ka dhigteen hadday jeestaan maxaa la yeelayaa ma waxaa la odhanayaa waar diimaha la ysu soo dhaweeyo ama ha la mideeyo hadday yeedhmada aqbali waayaan ama aynu walaala ahaano laa waxaa la yeelaya ilaahay baa caddeeyey fain tawallow faquluu ishhaduu biannaha muslimuun hadday jeestaa waxaad tidhahdaan war haddaad kufrigaa ka iman weydeen markhaati ka haada annagu muslimiin aanu nahay oo diin islaamka aan ahayn inaanan aqbalahayn taa markhaati ka ahaada dacwadaasay yeeli waayeen waxaa loogu yeedhayaa yuhuud iyo nasaara markay muslimiintu awood leeyihiin ay ku muquunin karaan inay jizye bixiyaan sankaasaa loo daloolinayaa jizyo xoolaa la leeyahy bixiya laydinku ilaaliyo oo laydinku xukumo lagu khasbi maayo inay islaamaan waayo diintu qanaacay u baahan tahay waa caqiido ilahay baa hi laa ikraha fi ddiin laakiin muslimiintu waa inay ku hoos noolaadaan muslimiintu ay xukumaan xuquuqdoodana u ilaaliyaan xoolana waa laga qaadaya haddii ay diidaan oo taana ay ka soo istaagaan waxa u yaallaa waa dagaal turfacu raayat ljihaad wa calamu lislaam wa tusallu siyuuf wa tustacmalu rimaax ilaahay baa qur-aanka si cad ugu sheegay qaatilu ladiina laa yuuminuuna biاllahi wala bاlyawmi اlaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diin alxaq la dagaalama kuwaan ilaahay aakhiro rumaysnayn waxa ilaahay u xaaraantimeen xaaraan ka dhigahayn hadday tahay shirki iyo hadday tahay fawaaxishta iyo xumaanaha kale diinta xaqaana maa huwa diin lxaq huwa lislaam walaa yadiinuuna diin alxaq diinta xaqaana aan diin ka dhiganahayn kuwaasi waa iyo talow waa kuwa dadka qaarkood maanta si fudud ay isaga yidhaahdaan iyaguba waa muuminiin oo ilaahay bay rumaysan yihiin waa walaalaheen oo diimaha samaawigaa baynu wadaagnaa ilaahay baa caabudayna inaguna ilaahay baynu caabudaynaa inay kuwaa yihiinna ilaahay baa caddeeyey min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saakiruun waa kuwii kitaabka la siiyey alyahuud wاnasaara ilaa ay keenada dhiganayaan oo jizye ay bixinayaan taasaa lagu wadaya iyagoo weliba dullaysan oo gacanta hooseysa ah arrinka shanaad wuxuu yihi yaa cibaad allah waxa waajib ku ah qof kasta oo muslima inay caqiide iyo diin u noqoto ana man lam yadkul fi lislaam yahuudiyan kaana aw nasraaniyan aw gayrahumaa fahuwa kafiru mushrik waa inay caqiide ku noqoto ayuha alcabd lmuslim qof kastoo diinta islaamka aan gelin oo aan diin ka dhigan ama yuhuudi ha noqdo ku abtirsanaaya towraad ama ha noqdo nasraani injiil sheeganaaya ama ha noqdo majuusi dab caabudaya ama ha noqdo buudi ama mid kaleba ha noqdo mar haddaanu islaamka soo gelin magiciisu waa kaafir mushrik magaca islaamnimo iyo iimaan meel laba kama soo galo waxba kuma laha waa inuu qofka muslimkii taa aamino ilaahay baana qur-aanka ku sheegay kuwa kala daayo yuhuud iyo nasaara oo ahlulkitaabi inay kufaar yihiin famaada bacda alxaqi ila adalaal warka ilaahay dabadi waxaynu sugaynaa waa maxay lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiina xataa taأtiyahum اlbayina lam yakun aladiina kafaruu man hm aladiina kafaruu min ahli اlkitaab iyagaabuu ilaahay hor sheegay mushrikiinta uu ka hor sheegay hum kufaar allihii abuuray ayaa sheegay inay kufaar yihiin waxaad moodeysaa magacyada magac diineedka ah ee dadka loo bixinayo iyo axkaamta la siinayaa inay tahay wax xeer jajab gala oo la odhan karo heshiis aynu ku noqonno inaynaan isgaalaysiino idinkana muslimiin aan idin idhaahno annagana magacyadaan ogolle aada nagu sheegtaan oo kufaar iyo waxa aydaan soo hadal qaadin sida maanta ay ku baaqayaan abadan waa xukm ilaahay lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaab wlmushrikiina munfakiina xataa taatiyahum اlbayina markay islaamka raaci waayeen laga bilaabo ee dhawaaq iyo dacwadda islaamku ay gaadhay ayaa ilaahay wuxuu ku xukumay inay kufaar yihin ma xukumka ilahay baad adigu u diidi ya ahla اlkitaabi lima takfuruuna biaayaati اllahi waantum tashhaduun ahlu kitaabow maxaad uga kufriyeysaan aayaadka ilaahay oo miyay rumaysan yihin aayaadka ilaahay ee qur-aanka ah oo miyay rumaysan yihin cumuuma risaalati muxamedi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed dadkao dhan in loo soo diray oo iyaguna ay ku jiraan oo waajib ay ku tahay inay raacaan laa yuuminuuna bidalik kaan intaan rumaynin waa maxay waa kaafir qofka muslimkii taa inuu ka leexleexdo maaha mana aha inuu ka khajilo inuu ku magacaabo qofka aan islaamka soo gelin kaafir inuu yahay inuu aamino inuu yahay caduwun lilaahi walidiinihi walirasuulihi walilmuslimiin bal waxaa waajib ku ah qof kastoo muslimi inuu caqiide ka dhigto hadday sidaa ku dhintaan iyagoo diimaha haysto islaamka aan soo gelin inay naar gelayaan nebi maxamed baa warkaa inoo sheegay ka warka nebi maxamed beeniyaana dee isagaaban muslim ahaan ahayn wuxuu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saa muslim saxiixa ku wariyey wladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi axadu min hadi اluma yahuudiyu walaa nasraaniyu uma yamuutu walam yumin bi aw biladii ursiltu bihi ila kaana min ahli الnaar qof kasta oo ummadan ka mida ummaddii nebi maxamed loo soo diray si uu ugu yeedho waa ummatu dacwa yahuudi ha noqdo nasraani ha noqdo mid kale ha noqdo oo nebi maxamed maqla oo isagoon rumayn dhintaa inuu naar gelayaa uu sheegay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam ayuha اlmuslimuuna cibaad اllah hadihi wallahi masأlaة khaطiraة jida kharaja bisababiha unaas min alislaam hadi waa masala halisa oo iyada sababteed dad muslimiin aha diinta ay uga baxeen waxay tahay masaladaas ana man lam yukafir اlyahuuda wالnasaara bacda an kafarahm اllah fahuwa kafir qofkaanay caqiide u noqon yuhuud iyo nasaara inay kufaar yihiin intuu ilaahay arrinkaa sheegay dabadeed isaga ayaa kaafir ah hadi qaacidatun sharciya man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir qofka idhaa kufaar maahe magaca u diida qofka aamina inay diin saxoo ilaahay lagu caabudi kara haystaan qofka yidhaahda waa saxsan yihiin oo hum cala alxaq wa naxnu cala alxaq flnadaci اtacasub walnatacaawan cala اtacabudi lirabi اlcaalamiin laa shaka inuu qofkaasi gaal yahay wa axadu nawaaqid اlislaam qodobada qofkii marka hore muslimka ahaa islaamnimadiisu ay ku burayso mid ka mida weeye uma banaano qof muslima yaa cibaad allah qof aan diinta islaamka haysan oo diin kale haysta ama mabda kale inuu ku magacaabo muslim ama uu ku magacaabo mumin ama uu yidhaahdo huwa calaa millati ibraahim diintii nebi ibraahim bay haystaan sida dadka qaarkood maanta ay ku baaqaan haaulaai almumayicuuna liddiin almunaaqiduuna lisharaa'ic alislaami wa axkaamih ay odhanayaan dadka diimaha samaawiga haysta almuslimuun walyahuud wاnasaara kulluhum waa atbaacu ibraahim bay odhanayaan dhammaantood ba nabiyullahi ibraahim bay atbaacu yihin taasaana walaalaysa addiin libraahiimi bay haystaane taa isugu yimaadaan qofka sidaa yidhaahda yaa cibaad allah waa qof xukumkii ilaahay buriyey warkii ilaahayna beeniyey ma kaana ibraahiimu yahuudiya walaa nasraaniya walakin kana xaniifa muslima wma kana min almushrikiin nabiy llahi ibraahim yahuudina ma ahay nasraanina ma ahay wuxuu ahaa xaniif diimaha baatilka oo dhan mid ka leexsan ilaahay subxaana wa tacaala u hogaansan oo muwaxid ah mushrikiintana kaa mid ahayn arrinka lixaad wuxuu yahay yaa cibaad allah waxa waajib ku ah qof kastoo muslima rag iyo dumar yar yar iyo waaweyn madax iyo raciyo shacab culimo iyo caamo inay ilaahay uga diin dhigtaan oo diinaha u noqoto ilaahay ay ku caabudayaan bibuqdi lkufaar min alyahuudi wاnnasaara wagayrihim inay nacaybsho qalbiga ugu hayaan kufaarta yuhuud iyo nasaare iyo kuwa kaleba oo ay colaad u hayaan mucaadaatum fila ilaahay daraaddii u colaadiyaan oo aanay jeclaan oo aanay xigtaysan xatى yuؤminuu bاllahi raba wbاlislaami diina wbmuxamadi nabiya warasuula ilaa taa laga helaayo nacaybshahaasina waa mid iimaanka ka mid ah awhaqu cura اliimaan alxubu fi اllah wاlbغdu fi اllah kufrigooda awgeed buu qofka muslimka u nacaya oo u colaadinaya hadduu taa ka tanaasulo u yidhaahdo waxa waajiba in layswada jeclaado oo aan la iscolaadin marka koowaad muslimka saa yidhaahda waa mid dagan oo dhoohan oo iyagu sidaa ma aaminsana allaha abuuray inooga xogogaalsan baa sheegay inay cadaawad gaamurtay muslimiinta u hayaan waxay la doonayaana ay tahay diintooda xaqa ah inay ka fitneeyaan oo ay ka saaraan qaala rabbuna subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu lyahuuda wاnnasaara awliyaa muuminiintaay yuhuud iyo kiristaan ha ka dhiganina xigto aad jeceshiin ood soo dhawaysanaysaan oad xidhiidhinaysaan oo nacayb iyo colaad qalbiga aydaan ugu hayn iyo idindagii inaana idin odhan walaalaynu nahayo waynu isjecel lahayo bacduhum awliyaau bacd iyagaa xigta isu ah muslimiinta xigta uma aha waman yatawallahu minkum fainahu minhum ka idinka mid ee xigtaystaa arrintaa uu ku xigtaystay ee iyaga uu kala mid noqday hadday caqiido tahay iyo hadday qowl tahay iyo hadday camal tahay ayuu iyaga kala xukum noqonaya hadday kufri tahay iyo hadday bidco tahay iyo hadday fisqi tahayba ina allaha laa yahdi lqowma alaalimiin ka kufaarta xigtaysanaya min alyahuudi wاnnasaara ee ku baaqaya walaaltinimo iyaga iyo muslimiinta dhex marta iyo tacaayush silmiya wada noolaansho nabadgelyo oo abadiya mararka qaarkood heshiis sulxi waa la geli karaa hadday muslimiintu dan u arkaan laakin min caqiidati lmuslimiin ana alhijrata waljihaada maadiyaani ilaa qiyaami saaca waxaa ka mid ah caqiidada muslimiinta ee nebi maxamed uu sheegay hijrada oo ah dhulkooda in laga soo qaxo maanta dhulkooda waa loo qaxaya oo dadka looga taaglayay iyo in lala jihaadaa inay soconayaan labadaa qodob ilaa uu qiyaamuhu dhacayo yaa lala jihaadaya waxaa lala jihaadayaa alyahuud wاlnasaara wاlmushrikiin qofka aan taa caqiide ka dhigan waa min الظaalimiin ina allaha laa yahdi اlqowm الظaalimiin aqulu qawlii hada wاstaqfir اllah li wlakum alxamdu lilahi rab اlcaalamiin والعاaقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباad الله qodobka todobaad wuxuu yahay waxa waaجiب ku ah qof kastoo mسلima inuu ka digtoonaado shirqoolada xadhig maleega dabinada kufaartu ay u dhigayaan dadka muslimiinta ah ee ay huwinayaan dusha ay ka saarayaan waxyaabo qofka aan xaqiiqadooda fahamsanayn soo jiidan kara ilaa uu dabinka ugu dhaco oo booraanta ay u qodeen dalaq uu yidhaahdo iyadoo ay tahay sababtay u isticmaalayaan magacyada quruxda badan iyo weedhahaasi macaan inay qofka muslimkaa ka buuxsadaan oo diintiisa ay ka saaraan waxay isticmaalayaan isticmaalayaan asaaliib maakira wasaa'ila qadira usluubiyo shirqool iyo waxay arrintaa u marayaan waddooyin aada iyo aada u xun mar waa kuwan ku baaqiya tawxiid ladyaan ila murankii iyo buuqii baa batay iyo colaadii iyo dagaalkiibaa adduunyada ku bataye diimahaba hala mideeyaba oo diimaha yaa la midayn karaa diinta miyaanu ilaahay lahayn innaga ilaahay ma wuxuu inoo diray inaynu diimo midayno mise ilaahay wuxuu inoo diray diinulislaam dadka inaynu ugu yeedhno xaqba uma lihinba qof xaq u lihin mama jiraba kainan mankaan kuu doonayaba ha noqdee inuu diinta ilaahay isagu ku tasarufo oo diinta uu doonayo uu dhaweeyo ta uu doonayana uu ka fogeeyo ta uu doonayana uu la baheeyo uu la mideeyo hada laysa min xaqina aslan taa xaqba uma lihin taasoo ay ka mid tahay diimaha in laysu soo dhaweeyo in lagu baaqo alukhuwa alinsaaniya oo afka aan dhaafsiisnayn walaaltinimo ka dhalatay iyo insaannimada dadka ka dhaxaysa iyo ilma aadan dhammaantoodba inay yihiin inay isu naxariistaan ay isu soo dhowaadaan oo ay midoobaan dadka aaminsan diimaha samaawiga ah ma innagaa u qirsanba ina inay ahludiin yihiinba waxaynu aaminsanahy inay kufaari ma diin saxa inay haystaan baynu aaminsanay inagu haddaynu muslimiinta nahay addiin asamaawi alwaaxid aladi huwa xaq waladi laa yarda allahu diina siwaa huwa lislaam wamaa cadaahu fa huwa kufrun diinta samada ka soo degtay ee qura ee ilaahay raalli uu ku yahay ee ilaahay uu ogol yahay xaqa ahi waa islaamka un wixii ka soo hadhoo dhami waa kufri wاlkufru milat waaxida alyahuudiya wاlnasraaniya wاlmajuusiya wاlbuudiya wاlwathaniya wagayru dalik kuluhaa waa kufri waa gaalnimo natiijada ay u socdaan waa maxay ilaahay baa inoo warramay laakiin qofkii warka ilaahay rumaysan waaye ee warkooda rumaystay waa nasiibkii adduun iyo aakhiraba war ilaahay miyaanu odhan walan tardaa canka alyahuudu walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara ilaa goorma xataa tattabica millatahum warkaasi ma wax ishkaala iyo madmadooba buu leeyahy yuhuud iyo kiristaan muslima u raalli kaa noqon maayaan ilaa waxa iyaga diin oo aada raacdo xataa kaa yeeli maayaan muslim baan ahaanayaa islaamnimadaa igu daaya laakiin waxyaabaha qaarkood baan idiin ogolahay abadan ilaa ay kugu hubsadaan yahuudiya iyo nasraaniya oo islaamka ay kaa saaraan waa habeen xalay tegay inay raalli kaa noqdaan ha ka digtoonaado qofka muslimka ah weedhaha halista ah ee dusha ka malabaysan hoostana sunta ka ah ee kufaartu dadka muslimiinta ay ku dagayaan iyadoo qasdigoodu uu cad yahay sidaa ilaahay uu sheegay qul yaa ahla اlkitaabi lima tasuduuna can sabiili اllahi man aaman hada huwa qasduhum ilaahay baa inoo sheegay war ahlu lkitaabow maxaad waddada ilaahay oo islaamka uga hor istaagaysaan ka ilaahay rumeeyey tabquunaha ciwaja qallooc bay kula doonayaan waddada saxda inaad ka leexato wa antum shuhadaa weliba way garanayaan islaamku inuu xaq yahay yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum sababtay kaagala dagaalamayaanba waa taa wama allahu bigaafilin camaa tacmaluun idinku haddaad moogan tihiin ilaahay ma moogana waxa ay samaynayaan iyo ujeeddoodu waxay tahay haddii la adeeco arrimaha laga yeelo diimaha ha la mideeyo diimahoo dhan waa xaq ha la yidhaahdo ha lagu wada cibaadaysto maalinna masaajidka ha la wada tago maalinna kaniisadda ha la wada tago musxafka iyo baybalka hal kitaab ha layskaga dhigo ha laysla daabaco talow maxay natiijadu noqonaysaa ila iyagaa la adeecay haddii arrimaha laga yeelo ila iyagaa ku baaqaye ilaahay baa sheegay cid kale warka la weydiin maayo ya ayuha aladiina aamanuu in tuiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin muuminiintaay haddaad adeecdaan aada yeeshaan koox ka mida kuwa kitaabka la siiyey alyahuudu wاnasaara oo waxay idinku baaqayaan oo ah qasdiga ay ka leeyihin uu yahay inay diinta idinka saaraan haddaad ka yeeshaan dee waxay doonayaan iimaanka dabadi inay gaalnimo idin celiyaan oo taasunbaad u suurtogeliseen oo dee ay ku guulaysan doonaan qofka ka yeelaa waxdat ladyaan tawxiid ladyaan ataqriib bayna aladyaan waxaa lagu magacaabay alxiwaar in xiwaar laga ogolaado ilaahay mujaadaluu sheegay walaa tujaadiluu ahla اlkitaabi ila bilatii axsan jidaalkana qofkeebaa looga dhigtaa wadda dacwadeed waa qofka xaqi isagoo garanaya caanidaya ku madax adeygaya marka ayago xaqii bay garanayaan way ku madax adeygayaan markaa la dooda oo u caddeeya xaqnimada islaamka iyo baadilnimada waxa ay iyagu dul yuururaan ee diin ay ka dhiganayaan qofka arrimaha ka yeela arrinkiiu saasuu noqonay yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin oo maxaynuu kufriye ee islaamnimo inaga kaxayn iyadoo ilaahay inoogu nicmeeyey wa kayfa takfuruun wa antum tutlaa calaykum aayaat اllahi wa fiikum rasuuluh si aad u kufriyeysaan ood gaalnimada idinku yeedheen aad uga yeeleysaan iyadoo aayaadkii ilaahay waa hada alqur'aan laydin maqashinayo laydin akriya mar walba oo rasuulkiu idin dhex joogo maanta innaga inama dhex joogo laakiin dhaxalkiisii baa ina dhex jooga alkitaabu wاsuna alqur'aan wاlxadiid waman yactasim billahi faqad hudiya ilaa siraati mustaqiim ilaahay qabso ilaahay tala saaro ilaahay ka magan gal sharkooda iyo xadhig maleegooda shicaarkoodu waa maxay halkudhagoodu walaa tu'minuu ilaa liman tabica diinakum innaga maxay nagu odhanayaan aynu isku diin noqonno oo diimaha ha la mideeyo aynu ilaahay iska wada caabudno laakiin ilaahay baa inoo sheegay xaqiiqada warkooda cid kale ha waxa ay wadata ha rumaynina bay leeyihin cid kale waxay wadato ha rumaynina ka diintiina raaca mooyaane shirqoolkooduna iyo asaaliibta ay adeegsanayaan waxaa ka mid a ayuha alcabd lmuslim inay kuu tusiyaan inay diintaada ogol yihiin oo raalli ay ka yihiin oo islaamku inuu xaq yahay ay ogol yihiin oo diin jirta inay noqoto oo shaqaysa oo aan la hor istaagin inay ahaato inay diyaar u yihiin oo mararka qaarkood xataa diintay soo gelayaan hadday doonaan iyadoo ujeeddadu ay tahay gelinka hore markay soo galaan gelinka dambe inay ka baxaan dabeetana marka war maxaa dhaca war meesha waa ku hungowneeyo waxba ma yaaliin marka horeba diinta umay jeedine waxay doonayeen dadka doonaya inay islaamaan inay waddada ka xidhaan qaaicu ariiq inay noqdaan qaala طaa'ifatu min ahli اlkitaabi aaminuu biاladii unzila calى aladiina aamanuu wajha الnahaar wakfuruu aakhirah kooxa ahlulkitaaba ka mid oo alyahuud wanasaara ayaa waxay yidhahdeen kuwan muuminiintaa waxa lagu soo dejiyo qur-aankaa maalinta gelinkeeda hore rumeeya yacni isu tusa inaad rumayseen wakfuru aakhiro maalinta gelinkeeda dambena waxaad tidhahdaan waa afgaran weyno waanu ka baxday ujeeddaday uga socdaan waa maxay lacallahum yarjicuun ayuha almuslimuun idinkaa la doonayaa diinta inaad ka soo noqotaan diin alislaam haddii lala doodayo oo niqaash lala gelayo niqaashkaasi wuxuu noqonayaa mid waafaqsan usuusha ilaahay uu ku sheegay aayaddii hore aynu akhrinay qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ma aha niqaasha aynu wax midaynayo aynu isu soo dhowaanayo aynu wax wada samaynayo waxaa ma aha waa tacaalow kaalaya kufriga ka kaalaya oo islaamka u kaalaya tawxiidka u kaalaya oo shirkiga ka yimaada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la raaco kutubta aad ku abtirsanaysaan baa ku bushaarayse u kaalaya arrinka sideedaada u dambeeya cibaad allah waxaa waajibku ah qof kastoo muslime inuu iska ilaaliyo ka digtoonaado arrin kasta oo waddo u noqon karta isku khaladka diinta islaamka ee xaqa ah iyo diimaha mansuukha ah ee allihii soo dejiyey meesha uu ka saaray islamarkaana lagu ciyaaray sida la doono laga yeelay wax kastoo arrintaas sabab noqon karo qofka muslimku waa inu iska ilaaliyo hadal ha noqdo arrinkaasi ama ficil ha noqdo waxaa ka mid a waxaa maanta lagu baaqayo ah in masaajid iyo kaniisad xayndaab qura laga wada dhiso iyadoo astaan looga dhigayo inay diimihiisu ogol yihiin soo ma ogid iyagu waxba kumay khasaarin arrinkaa way ka faa'iideen waayo adiga ay kaa heleen oy kaaga guulaysteen wixii ay kaa doonayeen oo ah inaad u qirto inay diin xaqa haystaan waana ta haddaad qirto adigoo aad ku kufriyayso aad ku gaaloobayso oo ay ka mid tahay in musxafka qur-aanka ah iyo kutubta mansuukha ee muxarafkii ay bedeleen meel la ysugu geeyo oo ay ka mid tahay in la akriyo kutubta iyadoo loo akrinayo calaa annaha min cindi illah inay timid xagga ilaahay kasoo degtay lamaba rumaysan karaba nebi maxamed baa inoo sheegay xadiثuu can bani israa'iila walaa xaraj laakiin rasuulku alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi hana rumaynina hana beeninina oo haddaad rumayso beenta iyagu sameeyeen buu noqon karaa waxa ku qoran warka ku qoran haddaad tira waa beenna wuxuu noqon karaa mid ka mid ah waxyigii ilaahay uu soo dejiyey mansuuka ahaa ila khabar laba nasakhe oo marka horeba xukun muu wadani waxaa ka mid ah saas oo kale kanaa'istooda in la galo maanta dad baa loogu baaqayaa muslimiina kaniisadaha inay yimaadaan kaaleo kaniisadaha yimaada maxaanu ka samaynaa dee salaadiinaba ku tukado bal horta soo gala waxay dariico u tahay mabdaa noocan ayay waddo u tahay ama in meel la ysugu yimaado masaajid ha noqoto ama fagaaro kaleba oo la dhaa ilaahay baynu wada caabudaynaa arrimahaasoo dhamme waxay astaan u yihiin inaad u qirtay inay diin saxa haystaan waana ta ay tahay qofka muslimkaahi inuu ka fogaado uu ka durko yaanay waxba ku dagin dadka islaamka ku abtirsanaya ee arrinta noocaasa ay u kiraysteen ee ka shaqaynaya waxaa jira firaq dhan oo isticmaarku uu samaystay iyo kufaartu albaabiya alqaadiyaaniya iyo kuwo kaloo fara badan oo sidooda munxarifiina oo islaamka oo aanay shaqo ku lahayn ku abtirsanaya kuwaasaa arrintan loo adeegsadaa oo kutubtooda ku qora in laysu soo dhowaado in goobaha cibaado laysugu yimaado in walaalo la noqdo qofka muslimka ahi markaa waa inuu kuwaana ku dagmin waa inaanu kuwaa ku dagmina uu iska ilaaliyo u ogaado أنهم ليسوا من الإسلام في شيء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد